الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة كلمة cinwaankeeda oo muxaadarada cinwaankeedu waxa uu noqon doonaa in sha allahu tacaala alrixla ashaaqa fii طalabi اlhidaaya safartii dhibka badnayd ee loo galay raadinta hanuunka waxay ku saabsan tahay qiso cajiib ah oo uu maray nin ka mid ahaa saxaabadii nebiga sal lla alay wasalam oo la dhihi jiray salmaan ulfarisi calayhi raxmat ullah wa radiya canh inta ka horeysa waxaan jecelnaha inaan tilmaanno wax la raadiyo adduunka waxaa ugu qaalisan oo ugu qiimo badan hanuunka iyo ilaahay inuu ku waafajiyo jidka toosan wax la helo oo laysa siiyo adduunkana waxaa ugu qaalisan sidoo kale hanuunka iyo hidaayada iyo dariiqa saxda inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku waafajiyo waxaa ku tusaya oo ugu dhow daliil salaadaha aan tukanayno salaad kasta dabcan faatixadaan akhriyayna waana laasim inaan faatixada akhrino faatixadu qaybay ka kooban tahay macnaheedu qaybta ugu dambaysa waa baryo waa duco uu addoonku ducaysanayo oo allah tabaaraka wa tacaala uu weydiisanayo shay aada qaali u ah waxayna ka bilaabataa ihdina asiraata almustaqiim markii ilaahay tabaaraka wa tacaala lasoo sifeeyey oo lasoo tilmaamay oo xaqa uu leeyahay addoommadiisa uu ku leeyahay la sheegay oo aada looga soo hadlay ayaa waxaa la sheegay addoommada waxay ilaahay weydiistaan waxa ugu qiimo badan oo ah ihdinaa allowna hanuuni asiraata jidkii nagu hanuuni almustaqiima ee toosna maalinkii markay ugu yartahay toddobiyo toban goor baad weydiisanaysaa wax ka qiimo badan hadduu jiro booskaasaa la gelin lahaa hadday xooluhu ka qaalisan yihiin caafimaadku ka qaalisan yahay carruurtu ka qaalisan tahay meeshaasaa la gelin lahaa hidaayada marka ama ha noqoto in ilaahay xaqa kuu caddeeyo oo hidaayada midda la yidhaahdo hidaayatulbayaan ama ha noqoto xaqa in ilaahay ku waafajiyo oo markaa samayntiisa iyo raacitaankiisa iyo ku dhaqankiisa in ilaahay ku waafajiyo laakiin dalabka aada raadinayso hanuunka iyo weydiisiga alla aada weydiisanayso iyo jacaylka aada jeceshahay keligii kuguma filla ilaa aada la timaado asbaabtii lagugu hanuunin lahaa qisadani marka waxay ka qeyb qaadanaysaa ama tusaale u noqon kartaa addoonka si dhab ah u raba in ilaahay hanuuniyo hanuun doonaya qalbigana ka rabo daacad ka tahay juhdigeedii iyo dadaalkeedii iyo sababteediina la yimaada ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hanuuninaya xataa haba ku koro ha ku weynaado ha ku noolaado meel aada uga fog hanuunka laakiin rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu waafajin laha wuxuu waafajinayaa dariiqii uu ku hanuuni lahaa haba dheeraado laakiin waa inuu asbaabteedii la yimaado waay qisadu marka waa qiso dheer duruus iyo cibar badan baa ku jirta waad kala dhex baxaysaan wax ka midana waan tilmaami doonaa in sha allahu tacaala xadiidka waxaa warinaya cabdillahi bni cabaas radi allahu tacaala canh wuxuuna ka warinayaa saaxib alqisa salmaan alfarisi buu ka warinaya salmaan wuxuu ahaa nin reer furus ah dhulkan hadda eeraan ayaa furus la yidhahda nin reer furus u ahaa wuxuu leeyahay kuntu rajula farisiya min ahli asbihaan ama asbahaan min ahli qaryati minha yuqaalu lahaa jayun waxaan ahaa yuu leeyahay salmaan nin reer furus ah oo meesha asbahaan la yidhaahda ka soo jeeda weliba asbahaan markii laga sii tago degmo ama tuulo ka mid ah oo jayi la yidhaahdo ayaan ka soo jeeday halkaasaan asal ahaan yaan ahaa buui wa kaana abii dihiqaana qaryatihi aabbahayna wuxuu ahaan jiray buuhi degmada ama tuulada aan degannahay ninka madaxa ka ah dihiqaanka waxaa la yidhaahdaa waa ninka beeralayda madaxa u ah ama meeshaa uu joogaba madaxda ka ah marka wuxuu leeyahay aabbahayna ninka degmada iyo matuuladaba madaxda ka abuha wa kuntu axaba khalqi illaahi ilayhi falam yazal bihi xubuhu iyaaya xataa xabasanii fii beytihi kamaa tuxbasu ljaariya wuxuu yidhi aabbahay khalqiga ilaahay buu iigu jeclaa buu yidhi jacaylkii uu ijeclaa baa wuxuu keenay buu yidhi lexjeclada uu iga qabo iyo siduu ii jecel yahay inuu guriga igu xidho sida gabdhaha guriga loogu xidho kale gabadh dhallinyaro ah oo aan weli la guursanin sida guriga loogu ilaaliyoo kale sidaasoo kaleu aabbahay guriga iigu xidhayoo iigu xabisay ma aanan ka bixi jirin waa calashaan lex jeclo iyo amay dhibaata soo gaadhaa ama uu kaa lumaa ama maadaama uu aad ii jecel yahay buu guriga igu xabisay buui wاجتahadtu fi اlmajuusiyati xatى kuntu qaطina الnaari اladii yuuqiduha laa yatrukuha takhbu saaca waxay haysteen diintan majuusiyada la yidhaahdo qolyahan dabka caabuday ahaayeen dabkay caabudi jireen wuxuu leeyahy marka guriga aan ku joogo laakiin waxaan bartay buu idhi majuusiyada aad baan ugu dadaalay buu idhi yaraantaydii majuusiyadan aada ugu dadaalay buu idhi ilaa aan ka noqday buu idhi ninka dabka la caabudo laasima ee furahayaha u ah ee adeegaha u ah ee u shaqeeya sida la yaqaano waxyaalaha la caabudo ee ama dab ha ahaado ama sanam ha ahaado wuxuu leeyahay adeege u taagan oo waardiyeeya oo ilaaliya isagu marka dabkaasuu huriyaa waxaan u taagnahay buuhi dabkaas inuusan marna demin yaan ka shaqeeyaa buui heerkaa marka inaad gaadho ilaaha la caabudaya khaadimkiisa inaad gaadho waa heer aan sahlanayn aad baan u dadaalay buuhi ilaa aan noqdayba adeegaha ilaaha la caabuday ee dabkaa macnaha isagaasaan ka shaqeeyaa buuhi wa kaanat liabii daycatun cadiima aabbahay wuxuu lahaan jiray buu idhi beer ama dhul wax soo saara oo aad u weyn buu aabbahay lahaa buuhi maalin maalmaha ka mida baa marka wuxuu yidhi fa shuqila fii bunyaani lahu yowman maalin baa wuxuu ku mashquulay aabe dhisme uu lahaan jiray guri iyo maaqaano miyuu hagaajinayay ayuu ku mashquulay markaasuu wuxuu yidhi buu idhi yaa bunaya innii qad shuqiltu fii bunyaanin hada alyowma can daycatii maanta beertii waan ka mashquulay oo guriganaan ku mashquulay ee waxaad samaysaa buu yidhi fadhab faalichaa kac tagoo beerta soo fiiri dhulkii tag soo fiiri iga warkeen maanta wa amaranii fiiha bibacdi maa yuriid dhulkaa iyo beertaa wuxuu ka rabay qaar ka midana wuu i amro wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa iyo saas yeel taluu iisii dheebi buuhi intii hore gurigaa lagu hayn jiray wiilkan yarka ah dabkana waa ilaalin jira waa yaani waa shidi jiray maalinkaasuu soo baxay fa kharajtu uriidu daycatahu waan soo baxay buu yidhi anoo u socda aabbo inaan soo fiiriyo meeshuu ii diray iyo beertii iyo dhulkii inaan soo fiiriyo markaasaan fa marartu bikaniisatin min kana'isi nasaara socodkan socdayba waxaan soo maray kaniisad ay nasaaro leeyihiin oo qolo nasaara ay ku cibaadaysanayaan fa samictu aswaatahum fiiha wahum yusalluun kaniisadda dhexeedii baan maqlay buuhi iyagoo ka qaylqaylinahay oo tukanahay ila nasaaruhu adiga arkayo markay kaniisadaha ku jiraan way dhawaaqaan dhawaaqii baa isoo jiitay buuri kaniisadan iyo dadkan ka dhexdhadhawaaqaya baan la yaabay buuri wa kuntu laa adri maa amru nnaasi lixabsi abi iyaaya fii beytihi yacni magaalada iyo dadkana kamaba warhaynin buuhi waxay haystaan iyo waxay ku sugan yihiin maxayna ilmo yaroo guriga lagu hayaanaa buuhi marka magaalada maxaa ka jira madiin kalaa jirta kaniisadii maxay tahay ee waxba kalama soconi buuri mujtamaca iyo diimihiisi iyo wuxuu yahay iyo wuxuu haysta iyo waan moogaa buuri sababta waxa weeye hadda ilmo yaroo guriga ku xidhan baan ah waxba lama socon waan yaabay buhi marka falamaa marartu bihim wa samictu aswaatahum dakhaltu calayhim anduru maa yasnacuun markaan soo maray oon buuqoodii qaylaqayladoodii maqlay baan soo leexday markaasaan kaniisadii soo galay buuhi waxaan rabaa buuhi bal inaan fiiriyo waxay samaynayaan war dadkan qaylqaylaya maxay rabaan haddana dhismay ku dhex jiraan harada haddana dabkii la caabudi jiray meesha kama shidna waaya warlxo meel meeshan bal galo bal wax ka raadi waan soo galay buuhi markaa saa aan ugu imidba acjabatnii wuxuu yidhi salaatuhum waxaan la yaabay buuhi markaan arkay salaadoodii baan la yaabay buui waan u bogay waan jeclaystay wa raqibtu fii amrihim arrinkoodana waan jeclaystoo waan doonay buuhi markiiba qalbigayga waxaa gashay alalahi nimankani waxay haystaani waa wax fiican waxaanan idhi buuhi fawallaahi haada wallaahi khayrun min addiini aladii naxnu calayh ilaahay baan ku dhaartee tan ay qoladani haysato kaniisadda ku jirto ayaa ka khayr badan diintii aan haysan jirnay oo ahaa majuusiyada dabkii aan caabudaynay alalahi qoladan qaylqayliyaysa ilaahay caabudaysaa dhaanta waxaanu haysanay waa la dhaamaa qoladii marka uu jeclaystay uuba iska ag fadhiistayba maba gudbinba hawshii loo dirayna maba aadinba iskaga dhaygagay kadibna wuu iska ag fadhiistay wuxuu yidhi fawallaahi maa taraktum xataa qarabat ishams wa taraktu daycata abi walam aatiha ilaa qoraxdu dhacday kama tegin buuhi aabbahay beertii hawshuu ii dirayna maba aadin buuri waxbaa jiitay waxbaa mashquuliyey hawshan ubaan ku mashquulay buui qoladan baan iska ag fadhiistay waxoodii baan fiirsanaya markaasaa waxaan idhi buuhi su-aashaa u fiirso ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu ruuxa hanuun la damacsan yahay caadi maa nimankii markuu maalinkii la fadhiyo oo ka soo tegi rabo buu su-aal weydiiyey waxaan idhi buu idhi ayna aslu haada addiin diintan aada haysataan xaggee baa asal u ah xaggey ka soo jeedaa ma faris bay asal u ah waddanka asal ahaan u ahee nebigii u horreeyey ee diintani ku soo degtay uu joogay ee dadka atbaacdiisii ka soo bilowdeen ee waddankaa ii sheega xaggee asal u ah markaasaa waxay dhaheen buu yidhi bishaam meesha shaam la yidhaahdo ayaa diintan asal u ah ila waad garanaysaanoo shaam waxaa laisku yidhaahdaa dhulkan suuriya iyo urdun iyo filistiin iyo dhulkaasaa laysku dhahaa shaam nebiy llaahi ciisana calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam dhulkiisii loogu waxyooday wuxuu ahaa ardu shaam falastiin iyo meeshaas ka soo jeeda marka halkaasaa diintan asal u ah bay yidhaahdeen waan soo noqday buu yidhi maalinkii saasuu igu dhammaaday anoo soo helay su-aashii muhimka ahayd jawaabteedii xaggee diintan asal u ah diintiina ku soo qancay wixii aabbahay uu haystay awowyaday aan ka soo gaadhayna nacay ayaan marka galabtii soo noqday buui aabbahay baan u imid waqad bacata fii talabii wa shaqaltuhu can camalihi kullihi odaygii wiilkii markuu waayey soona noqon waayey beertiibuu ka raadiyey wuu waayey wax alla wixii shaqo uu lahaa oo dhan maalinkaa intuu joojiyey buu aniga i raadinhayay buui hadda isma dhihin wiilkaagii baa kaniisad geli doona maba iga raadininba kaniisad laakiin wuxuu is yidhi wiilkii miyaa la dafay miyuu lumay maalintii o dhan buu i raadinayay buui xataa shaqadiisii kalean ka mashquuliyey buuhi markaan u imid buu wuxuu yihi ay bunaya ayna kunta war wiilkaygiiyo xaggeed ahayd war xaggeed jirtay waaba waa ku naxay wuxuu yidhi alam akun cahidtu ilayka maa cahidtu war soo saaka kulama dardaarmin oo kuma amrin oo shaqadaad qaban lahayn kuuma sheeginoo waxaa waxaa soo qaba kuma dhihin markaasaa waxaan idhi uhi yaa abati aabbow marartu binaasin yusalluuna fii kaniisatin lahum faacjabanii maa ra'aytu min diinihim aabba waad i dirtay laakiin anoo shaqadii usii socda ayaan qolo kaniisad ku tukanaysa sii maray waxay hayeen baa i cajabiyey iyadii un baanan ku mashquuloon dhaafi waayey fawallaahi maa ziltu cindahum xataa harabat ishams ilaahay baan ku dhaartay iyagii maanan zuulin mana ka dhaqaaqay ilaa qoraxdu ii dhacday maanta halkaasaan joogay buui markaasuu yidhi ay bunaya laysa fii dalika addiini khayrun odaygu wuxuu iska jecel yahay moogtahay ilmihiisu inuu haysto un wuxuu abka soo gaadhay oo awyadii ka soo gaadhay xataa daliil iyo xujo iyayna cuskanaanin laakiin shayga abka soo gaadhka ah waa la culus yahay dadka hiddaa la yidhaahdaa oo diinta asalka ah si looga foqa ma fududa wiilkii yaraa wuu dareemay inuu waxoogaa isbeddel ku dhacay tii buu ka tirtiri rabaa marka markaasuu yidhi wiilkaygiiyo diinka aada sheegayso wax khayra kuma jiro diinuka wa diinu aabaa'ika khayrun minhu diintaadii oo dabcaabudka ahayd iyo awowyadaa diintaad ka soo gaadhay baa ka khayr badan waxaas waxba ha ku mashquulin markaasaa waxaan idhi buuhi wiilka yarkaa yani ilaahay qalbigiisa siduu durbo u hanuuniyey waxaan idhi buuhi kallaa wallaah innahu la khayrun min diinina waan idhi buuhi dood buu aabbihii la galay maya buu idhi aab ilaahay baan ku dhaartay diintan soo arkay baa ka khayr badan teenna kana fiican ilan waxa weye duqu hadduu khaldan yahay waa duq oo waa waalid baatilka looguma raaco soo ma hadduu khaldan yahay ixtiraamkiisuu mudan yahay laakiin laguma raaco wixii diin ahaan khaldan wiilku wuxuu idhi aabbo taan soo arkay baa ka fiican tii aynu haysan jirnee awooye iyo aabba-an ka soo gaadhnay duqii marka waa ii baqay buuhi cabsi baa gasho wuxuu idhi war wiilkani durba halkaa ka bilaabay amuuba kaa raacaa kiniisadaha iyo nasaarada kaa raacaa ogow oo waxaa loo baahayay inaan fahanno diinta nasaarada iyo kiniisaddu markaasi wax diin samada ka soo degtay haba badbedeleenoo wax ku dardareene laakiin diin asalkeedu samaawi awaa diintan majuusta ahee dabcaabudka ana waa diin wathani ah diintan nasaaradu haba khaldanaad khalad ha ku jiro oo markaa ha bedeleen laakiin way ka khayr badan tahay middan oo dabcaabudka wathaniga asalba aan yacani asalba aan xagga rabbiba ka imaan marka wiilkii yaraa wuu u baqay fajacala fii rijlii qaydan uma xabasanii fii beyti buuri lugta intuu iga xidhay oo idabray buu guriga haddana igu xidhay buuri alashani wax weeyaan si aanan u qaadanin oo aanan ilan waxoogaa waxbaa yani waxbaa soo baxay marka wiilkii markii horena waa ilaalin jiray haddana waaba kasii daroo lugtuu iga xidhay buuri weliba silsilad buu igu xidhay buui bir buu igu xidhay markaasaan meesha anoo xidhan oo guriga ku jira baan fariin u fartay buuhi nimankii nasaarada ahaa ee kaniisadda aan isku aragnay markaasaa waxaan ku idhi buuhi fariintii waata idaa qadima calaykum rakbun min ashaami tujaar min annasaara faahbiruunii bihim hadday yimaadaan socoto safar ah oo shaam ka yimid oo ganacsato ah nimanyaho halla iisoo sheego fariinta ayuu u farayaa qoladii kiniisadda ku cibaadaysanaysay ilaan iyagu soomayna ku dhihin diintan asalkeedu waa shaam shaam ganacsato ka timid oo socoto hadday soo galaan dhulka nimanyaho halla iisoo ogeysiyo fariintaasuu si qarsoodiya ugu diray muddo markii la joogay wiilkiina meeshii ku xidhan yahay ayaa waxaa yimid socoto ganacsato ah oo reer shaam ah oo doonaya dhulka intay badeeca iyo wax ka iibsadaan inay shaam ku noqdaan arrintii nimankii mayna mayna halmaamine wiilkii bay farriin qarsoodia iyaguna u direen waxay yidhaahdeen dadkii aada rabtay eedna weydiisay way yimaadeen way joogaan fariin labaadoo qarsoodiyaan ku celiya buuri waxaan idhi idaa qadaw xawaa'ijahum wa araaduu alrajcata ilaa bilaadihim faaadinuunii bihim danahooda markay dhammaystaan oo ay dhulkoodii ku noqon rabaan oo amd ambabixi rabaan hala iisoo sheego ila wuxuu ka yaabayaa hadduu hadda u tago oo intuu seetada goosto oo dabarka jaro oo silsiladda iska gooyo uja uu meeshii tago magaaladii kama bixin oo la soo qabana marka wuxuu rabaa xilli ay safartani dhaqaaqayso inuu isku aadiyo markay ambabaxayaan iisoo sheega markay rabeen inay dhaqaaqaan baa loo soo sheegay farriin bay haddana usoo fareen waxay yidhahdeen nimankii waa dhaqaaqaya wuxuu yidhi fa alqaytu alxadiida min rijli birtii baan ka furay buuhi waan gooyey buuhi lugtaan ka jaray buuhi uma kharajtu macahum dadkii iyagii baan raacay xataa qadimtu shaam safartii baan raacay jid dheer baan marnay furus iyo shaam oo lug ah waa dhul aada u kala fog waay safar dheer baan nimankii la galay buuri shaam baan tagnay buuri markaan shaam imid ayaan dadkii aan shaam ugu imid waxaan weydiiyey buuhi su-aashan wiilkaa caqligiisa bal u fiirso iyo ilaahay tabaaraka wa tacala siduu hanuunka ula rabo wuxuu weydiiyey man afdalu ahli hada addiin diintan dhulkan laga haysto dadkeeda iyo culimadeeda yaa ugu fadli badan meeshuu rabo inuu ka bilaabo fiiri dad hoos hoose iyo nin caadi oo dadkiisa iska dhex joogiyo inuu noqdo ma rabo wuxuu rabaa inuu ceelka salkiisa ka soo cabo haa war culimadiinna diintan culimmada u ah yaa u fadli badan ii sheega su-aashaas u jeeday markaasaa waxay yidhaahdeen alasqufu fi lkaniisa ninka kaniise heblo jooga ee caalimka ah ee kaniisadda hebla madaxda ka ah asqufka waa ninka caalimkooda ee haddana kaniisadda madaxda ka ah ninkaasaa ugu cilmi badan bay dheheen ugu fadli badan cilmi keliya ma ahe wuxuu waa ninka ugu fiican xagga cilmiga iyo camalka aqoonta diinta iyo ku camalfalkeeda wuxuu yidhi ninkii baan u tegey buuhi markaasaa waxaan idhi buuhi innii qad raqibtu fii hada addiin warniyo diinkanaan jeclaystay wa axbabtu an akuuna macaka akhdimuka fii kaniisatik waxaanan jeclaaday inaan kula joogo di aan kaniisadan dhexdeeda kuu adeego adeegahaaga inaan noqdo aan ku khaadim kuu noqdo wuxuu rabaa inuu saaxiib ka dhigto wax ka barto arday u noqdo diinta ka qaato meeshii ugu sarraysay buuna tegey waxaan rabaa inaan kuu adeego kaniisadda kula joogo saaxiibna kuu noqdo wa atacallamu minka wa usallii macaka wax kaa barto kulana tukado kula cibaadaysto wuxuu yidhi soo gal waa iga oggolaaday buuri waan soo galayoo isagii baanu id buuri ninkii haddaan waxoogaa la joogayba arrimihiisiina aan indha-indheeyey xaalkiisana aan fiiriyey fa idaa huwa rajulu saw-in ninku waaba nin xunba nin fiicanba maaha cajiib waar ardaygaagan yarkee shalay yimid ee qariibka ah sheekhii dhannaayo waddanka uguba sheekhsanaayo ummaddu kuu tilmaantay waa rajula saw-in waa nin xun harseed ku garatay waa wax la yaab leh waxaad garanif yacni ninkan wiilkan caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo siduu u miisaaman yahay iyo siduu wax u yacni u qiyaasi iyo waa cajiib wuxuu yidhi fa idaa huwa rajulu saw-in waa nin xun see buu kugaada inuu xun yahay cilmi waa leeyahay laakiin kuma camal falo dhaqan xumuu ku arkay wuxuu yidhi ya'muruhum biاsadaqati wayuragibuhum fiiha faida jamacuu ilayhi minha ashyaa iktanazahu linafsihi dadka ayuu sadaqada kala hadlaa aad buu ugu booriyaa war sadaqaystaay war cadaabka ka cararaay war cadho ilaahayey war wax la baxaay aad buu ugu booriyaa markay sadaqaadkooda soo uruuriyaan oo u keenaanna beddelkii uu masaakiinta u qaybin lahaa iyo ciddii lahayd wuu kaydsadaayo meel buu dhigtaa buuri marka magaca masaakiintuu ninkani kuba shaqaystaaba ma nin culimaa warkaasi waxaasi ka suurooba maya waa khaa'in waa khaa'in laakiin shaati culimuu qabaa ninkani laakiin waa khaa'in durbatii baa usoo baxay masaakiinta ma siiyo kayd buu dhigtaayoo meel buu ku urursadaa xataa jamaca sabca qilaalin min dahabin wa wariq buuhi ilaa uu kulmiyo uruuriyey toddoba ashuun oo dahab iyo fida ah waa kayd weyn qilaalku waa ashuumada waaweyn waay toddoba ashuunoo waaweyn oo qaarna dahab ka buuxo qaarna ay fida ka buuxdo ilaa uu uruursaday meeshaasuu dhigtay buu wuxuu yidhi waabqadtuhu buqdan shadiida limaa ra'aytuhu yasnac aad baan ninkii markii dambe u nacay buui waan kahday oo waan necbaaday oo waan dhibsaday buu yidhi wuxuu samaynaya darteed nin masaakiinta iyo dadka danleyda magacooda intuu isticmaalo haddana ku ganacsanayo wax ku uruursanaya aad baan u nacay buuhi waana dhibsaday ninkii wuu dhintay buuhi anuu la jooga kama tegin xaggee buu aadidi hadduu u tago dadkii oo uu yidhaahdo xilligaa isaga war ninkaad ii tilmaanteen waa nin xun waaba la dili soo ma seed sheekh annaga wax uga sheegtay ninkiina isagaaba taaganoo doogayo wiil edab daran baad ii keenteen buu dhihi kadibna la doodsiin maayo sheekh iyo wiilka yarkee wiilka yarkaa soo qabtoon baa la dhihi ama waa la masaafurin ama waaba la diliba wuu iska sugay marka wuu isaga sabray isaga dulqaatay isagoo dhibsanaya a markaas ninkii tiilaahi baa ku timid oo wadaadkii waa dhintay wuxuu yidhi faijtamacad ilayhi nasaara liyadfinuuh nasaara way isu timid ninkii aaskiisii baa laysugu yimid leanna ninkii yaani waddanka dhanba layslahaaba waana ugu aqoon roon yahay waana sheekhii waddankaba waa laysu soo ururay oo aaskiisii baa laga soo qayb galay markaasaa waxaan idhi buu idhi inna haada kaana rajula saw-in war ninkan aaskiisa aada isugu timaadeen nin xun buu ahaa oo see ku xumaa ya'muruhum biasadaqati wayuragibuhum fiiha faida ji'tumuuhu biha iktanazaha linafsihi walam yucti almasaakiina minha shay-a war ninkan aada weynaynaysaane sheekha moodaysaan khaa'in buu ahaae intuu sadaqaadka idinka uruuriyuu kaydsan jiray masaakiintana ma siin jirin cajiib markaa haddee ninkii sheekh ahaa waa dhintay maogta bal ninkaa xikmaddiisa wiilku meeshuu la fiirsaday u fiirso xilli uusan doodi karin oo wadaadkii uusan taagnaynuu murmi karin oo uu qabri loo sii wado buu hawshiisa ku hagaagsaday war ninkani qaa'im buu ahaa dadkii kuma qancin wiilka warkiisi waxaa lagu yidhi wamaa cilmuka bidalika seed ku ogaatay sheekh annaga inuu rajulu saw yahay oo xun yahay khaa'in ahaa seed ku ogaataa lagu yidhi wuxuu yidhi ana adullukum calaa kanzihi kaydkiisii baan idin tusi buui ilaan waa muriidkiisiiye waa ardaygiisii oo guriga la joogo u adeego oo sirtiisoo dhan buu hayaa soo ma wuxuu yidhi anaabaa idin tusi kaydkii baaban idin geynba markaasuu yidhi fadullanaa caleyhi natus baa layidhi wuu kaxeeyey meeshii kaydku ku jiray buu geeyey halkanuu ku jiraa buu faاstakhrajuu minhu sabca qilaalin mamlu'atan dahaban wa wariqa toddoba ashuunoo waaweyn oo dahab iyo fida ka buuxdaa meeshii laga soo saaray markay arkeen baa waxay yidhaahdeen wallaahi laa nadfinuhu abadaa ilaahay baan ku dhaaranay inaanaan kan aasaynin ba dheh maba mudnaba in la aaso khaa'in diinta ku adeegtu ah maxaa la samaynayaa fasalabuuhu uma rajamuuhu bilxijaara intay tiirar ku xidheen oo saa u daldaleen bay dhagax kala daaleen isagoo meyd ah meydkiisii bay dhagax kala daaleen intay salbiyeen oo daldaleen halkaasaa ninkaa arrinkiisii ku dhammaaday wiilka yarkaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qurbaduu soo galay iyo safartuu soo galay iyo ninkuu ku hagaagay iyo ninka khaladkiisii iyo maga magacii diineeda uu ku aga ku adeeganayay sida ilaahay uga badbaadiyey isagoo haddana qariib ah waa nin ilaahay wax la damacsan yahay tabaaraka wa tacaala ninkii sidii buu ku tegey uma jaa-uu birajulin aakhara fajacaluuhu bimakaanihi nasaara nin kaley soo dooratay oo booskiisii la keenay ninkii dhintay booskiisii bay soo istaajiyeen salmaan wuxuu leeyahay ninkaa dambe meesha la keenay famaa ra'aytu rajula laa yusallii alkhamsa uraa anahu afdalu minhu ashadu fi اddunya walaa argabu fi اlaakhira walaa ad'abu layla wanahaara minhu ma aanan arkin buuhi ninkaa dambe ee booska kii hore la keenay nin aan shanta salaadood tukanaynin muslimiinta shanta salaadood tukada marka laga reebo inta kale weligay nin ka fadli badan ma arkin buuhi ma malaynaya buuhi nin ka fadli badan inuu jiro adduunyadana kaga zaahidsan ka naceyb badan adduunka nin adduun ma ahayn aakharana ka jacayl badan nin aakharuu ahaa habeen iyo maalinna taagan oo maalinna cibaado ilaahay u taagan habeen oo dhanna cibaado rabbi u taagan yacni nin zaahid ah oo caabid ah oo caamil ah oo aad iyo aada u cajab badan baa booskii ninkii soo galay kii baan muriid u noqday buuhi haddana fa axbabtuhu xubban lam uxibahu min qablihi waxaan jeclaaday buu idhi weligay isaga ka hor cid aanan yani jacayl aanan cid kala jeclaanin baan jeclaaday buuhi ninkii ninkii horena wuu nacay soo maha kii hore muxuu ku nacay waa caalimun laa yacmalu bicilmihi alcamalu ziinat lcilmi waay mar haddaad aqoon leedahay aqoontaadana uusan camalfal la soconin waxaad mudan tahay in lagu naco khalqi ilahi inay ku nacaan sidaas daraaddeed buu salmaan u nacay oo u karaahaystay ninkan dambana khalqiga ilaahay buu ugu jeclaaday leanna wuxuu ahaa nin cilmigiisa ku camal falaa nin aakhare ah zaahid ah fadli khayr badan waan jeclaaday buuhi fa aqamtu macahu zamaanan wakti baan la joogay buuhi oo aan arday u ahaayoo wax ka baranayo oon la tukanayo la cibaadaysanaya uma xadarat lwafaa ninkiisaan ula joogay geeridii baa ku timid buui tiisii baa timid markaasaan waxaan idhi buuhi intuusan naftu ka bixin markaan arkay inuu sakaraad yahay baa waxaan idhi buuhi yaa fulaan war hebelow innii kuntu macak wa axbabtuka xuban lam uxibahu min qablika waqad xadaraka ma taraa min amri اllah failaa man tuusiinii bi wama taamurunii warniyo muddaan kula joogay aadna waan kuu jeclaaday cid kaa horraysa si aanan u jeclaanin baan kuu jeclaaday arran ilaahay baa kugu soo xaadiroo saad arkayso sariir baad saarantah oo qarkaad geeri u saarantah yaad ii dardaarmaysaa maxaad se igula talinaysaa ya meeshaa waxaa laga qaadan ninka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xidhan ee caabidka ah ee aqoonta leh ee rajul aakhira ah dardaarankiisaa la qaataa taladiisaa la yeelaa ilan waa kaaga khabiirsan yahay waxaad raadinayso waa kaaga waaye aragsan yahay waxaad rabto waa kaa yaqaanaa waxaad adigu doonayso marka wuu tashado wuxuu yidhi warniyo ila taliyo maxaad ii dardaarmaysaa xaggeen aadaa ninkii wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiiow wallaahi maa aclamu axadan alyawma calaa maa kuntu calayh waxa maanta aan ku dul sugnahay cid haysatoo kaleon ogahay ma jirto walaqad halaka annaasu wabadaluu wa tarakuu akara maa kaanuu calayh dadku diintii waa ka tageen wayna beddeleen wixii saxda ahaana way ka tageen cid maanta waxa aan haystoo kala haysatoo saxsan ma ogi ilaa rajulan bilmawsil ilaa nin jooga meesha mawsil la yidhaahdo mooye wa huwa fulaan hebel baana la dhahaa buuhi nin hebel la yidhaahdo magaalo heblo jooga ninkaasaan ogahay buuhi wax dariiqii saxday haya dadka intooda kale diintii waa beddeleen waana ka tageen ninkaasi waxaan haystuu haystaa ee falxaq bihi ninkaa aad buu ku yidhi ninkaasaad ku heli lahayd raadi waan soo tegey buu idhi ninkii waa waa dhintay waa la aasay buuhi waan soo tegey dhulkii baan ka soo tegey muusil baan imid ninkii uu iisoo tilmaamay baan helay waan u imid markaasaan waxaan idhi bu yidhi war hebelow hee ninkii hebel la dhihi jiray baa markuu dhimanayay iisoo ka dar iisoo kaa dardaarmay ina soo tilmaamay isagaana igu yidhi ninkaasaan isku dariiq haynaaye ninkaa u tag oo haleel wuxuuna ii sheegay inaad dariiqiisaoo kala haysato inaan kula joogaan rabaa wuxuu ku yidhi aqim cindii ila joog buuhi waan la joogay buuhi ninkii isagiina waxaan helay buuhi inuu yahay khayra rajulin calaa amri saaxibihi nin ninkii ugu fiicnaa oo ninkii isoo tilmaamaye sheekha ahaa dariiqiisi iyo amarkiisi iyo diintuu haystay isaguna haysta inuu yahay baan helay buuhi nin fiican oo dariiqii haya baan meesha ugu imid buuhi falam yalbas an maata isaguna wax yar kadib waa dhintay sheekhii kalena waa iga dhintay sheekhii saddexaad buu maraya soo ma sheekhii saddexaadna tii allah ku timido waa dhintay buui falamaa xadarat lwafaa geeridu markay ku soo xaadirtay oo sakaraatulmowtkii hayo ayaa waxaa idhi buuhi hebelow inna fulaanan awsaa bii ilayka hebel baa iisoo kaa dardaarmay wa amaranii billuxuuqi bika isagaana i amray inaan kuu imaandoon ku soo haleelo haddana waxaa kugu soo xaadire waxaad aragto fa ilaa man tuusiibii wamaa ta'murunii yaad ii dardaarmaysaa maxaadse igula talinaysaa wuxuu ku yidhi wiilkaygiiu wallaahi maa aclamu rajula calaa mili maa kunna calayhi ilaa rajulan binasiibiin ma ogi buu idhi nin haysta waxaan labadannadu haysannay iyo diintii saxda ahayd ilaa hal nin oo jooga meeshii la yidhaha nasiibiin mooye nasiibiin waa meeshii wafdigii jinka ee nebiga la kulmay sal alla alay wasalam ee maka kula kulmay meeshay ka yimaadeen waa shaam xaggeeda jasiiradda soo xiga bay ku taalle halkaa nin jooga baan garanayaa buui ee ninkaas aada buudhi hebel baa la yidhaahdaa ninkii waa dhintay waa la aasay wuxuu yidhi waxaan soo tegey haddana waxaan u iduri ninkii nasiibiin joogay baan helay buui meeshiisi baan uga imid warkii baan u sheegay buui ninkii isoo amreen ka imid baan u sheegay buui raggii kaleen soo maray baan uga sheekeeyey buui isagiina waxoogaa markaan la joogay isagana wax yar kadib waa dhintay buui isagiina waa geeriyo markii lagu soo xaadiray baan sidii oo kale isagana waxaan idhi war hebel baa isoo tilmaamoo ila soo kaa dardaarmay meeshanaan imid hebel baa isoo tilmaamay adigaan kuu imid adigiina waatanoo amar allah kugu yimid ee niyahow ii tilmaan maxaad igula talin maxaadse ii dardaarmaysaa xaggeenaada wuxuu yidhi isaguna ay bunaya wallaahi maa naclamu axada baqiya calaa amrina aamuruka an ta'tiyahu ilaa rajulan bicamuuriyata nin haysta diintaan haysannay oo dhulka korkiisa jooga ma ogi buu yidhi ilaa hal nin oo meesha camuuriye la yidhaahdo jooga mooye waa niman iska war haya diintii asalka ahayd ee nebi ciise la yimid bay haystaan nasaaradan kale ee kiniisadaha ku jirtana diintii asalka ahayd waa ka inxiraafeen oo waa ka leexdeen oo waxay haystaan diintan hadda nasaaradu haysato ee saddexda ilaah ah ee ciise waa wiil ilaah ama waa qeyb ilaahay ka mida ama mehe isagaaba ilaah ah madhabkaa inxiraafay ee jidka ka lumay bay caamadii iyo dadweynuhu haystaan niman yar oo tiro kooban oo iska warhaya baa diintii asalka ahayd weli haysta iyagaasaa marka isu dhidhiibayo wiilkan dhallinyarada ah ninba ninka kale u tilmaamaya nin camuuriyo joogaan ogahay buu yidhi isaguna wuxuu haystaa wixii aan haysannay ee niyahu haddaad jeclaato ninkaa aad buu ku yidhi fainahu calaa amrina diintaan haysannay buu haystaa waa nin saxsan kiina sidii markii la aasay oo dhintay ayaa waxaan soo aaday buuhi camuuriya camuuriyaan imid buuhi ninkii uu ii sheegahay baan u imid warkaygii baan u sheegay buuhi markaasuu ii yidhi buuhi aqim cindii ila joog buuhi waan la joogay buuhi ninkaasi calaa hadyi asxaabihi wa amrihim markaan u fiirsaday buuhi nimankii kaleen soo maray dariiqoodii iyo jidkoodii iyo diintay haysteen iyo dhaqankii waay waa niman isku mid araggani ninkii ugu horreeyey ee khaa'inkaa mooye inta kale ninba ninka kale jidkii jidkiisii buu hayaayo waa say iigu sheegeen bu wuxuu yidhi intaan la joogay ninkii isaga ahaa ee dambe ee camuuriye joogay baan waxoogaa shaqaystay buuhi waan yaro xamaashay waiktasabtu xataa kaana lii baqaraatun waqunayma haa waxoogaa lo ah iyo xayn yaroo adhi ah baan markaa shaqaystay buui safartii dheerayd ee ka soo bilaabatay furus ee shaam magaalooyinkeeda isu dhiidhiibay wiilkaasi ma shaqaysanin adduunyana iskuma mashquulin kiniisadda iyo culimmada iyo waxbarashada iyo cibaadada iyo aakharo halkaas ku mashquulsanaa mana guursanin markaasaan marka waxoogaa intaan yaro shaqaystay baa waxaan helay buuhi waxooga xayn adhiya iyo neefaf lo ah ayaan shaqaystay buui ninkii isaga ahaa waxaa ku yimid buuhi tii allah isagana ku timid waa lagu soo xaadiray geeridii baa ku timid markaasaa wuxuu ihi buuhi hebelow hebel baan la joogi jiray hebel buu ii soo diray dardaarankaasuu isoo siiyey hebelkii baan u imid hebel buu ii soo diray dardaarankaasuu isoo siiyey hebelkii baan u imid waa ila soo dardaarmay wiilkaygiiyo ilaahay baan ku dhaartay dhulka korkiisa kuma ogi axad haysta wixii aan haysanin ragga nagaa dhintay ee anugu aan ugu dambeeyo axad diintii iyo dariiqa nagii haysta oon kuu tilmaamo ma garanayo buuhi ninkii ugu dambeeyey waa aniga buuhi walaakiin qad adallaka zamaanu nabiyin huwa mabcuuhun bidiini ibraahim waxaase wakhtigii soo dhow yahay ama wakhtigiisii la gaadhay nebi soo baxaya oo diintii nebi ibraahim xambaarsan oo arlada carbeed ka soo bixi doona nebi carab ah oo arlada carbeed ka soo bixi doona wakhtiguu soo bixi lahaabaa hadda la joogaa nebigaasi wuxuu ka imaan doonaa dhul kale oo ka soo hijiroon doonaa wuxuuna u soo hijiroon doonaa buu idhi dhul oo bayna xarratayni laba dhagax shiil u dhaxeeya waa magaalada madiine waay leanna madiina waxay u dhaxaysaa laba taag oo mid walba dhagaxiisu madmadow yihiin laba xaraa la yidhahda xara sharqiya iyo xara qarbiya dhul noocaasahoo laba taag oo dhagaxoodu madmadow yihiin u dhaxeeya dhulkaasuu usoo hijiroon doonaa dhulkaasna beerta waxaa aada uga baxda timirta calaamooyin buu leeyahay haddaad dhulkaa tagto ninkaana aada hesho calaamooyin aan kaa qarsoomaynin buu leeyahay oo muxuu yahay hadiyadda wuu cunaa sadaqadase ma cuno kow labadiisa garab dhexdoodana waxaa ku taalla kaatuntii nebinimada astaan iyo calaamad waxaa ku taalla caddaynaysa inuu nebi yahay kaa qarsoomi mayso fain istadacta an talxaqa bitilka albilaadi fafcal buuri shaam cid kaloo ku hadhay ma jirtee cid kaloon kuu tilmaamina ma lehee ardulcarab iyo dhulkaas haddaad aadi karta aadoo ninkaa raadi buuri zamankii wakhtiguu soo bixi lahaana waa la joogaa xaggee buu ka helay tilmaamaha iyaga ya tilmaamahani waxay ku yaallaan injiil bay ku yaallaan injiishii nebi ciise la yimid ee aan la bedelin ayaa tilmaamahani ku qoran yihiin nebigaasi xilligaa inuu soo baxayo arlada noocaasa usoo hijiroon doono arladaasi tilmaamaha ay leedahay hadiyadda inuu cuno sadaqada uusan cunin galabadiisa garab dhexdoodana astaanta nebinimadu inay ku taallo kitaabkii injiil ahabay saa ugu taallay waxyaalaha nasaara ay bedesho meesha ka saartay bay ka mid tahay ninkii intaa markuu ii sheegay waa dhintay waana la aasay buui camuuriyaan muddo joogay buuhi ilaan waa wiil yar oo cid inuu helo mooyaane meel u dhaqaaqi ma jirto waa inuu cid uu raaco helo meeshii baan iska jooga buuhi waxoogaa marka waxay soo maray buu idhi koox qabiilka kelbi leedhada ka dhashay oo ganacsataa oo shaam ganacsi u yimid kelbigu waa qabiil qabaa-isha carbeed ka mid a niman ganacsatoo ka yimid jasiiratulcarab oo ganacsi shaam u yimid oo qabiilkaasa baa meesha yimid buui markaasaan la kulmo waxaan ku idhi taxmiluunii ilaa ardi alcarab dhulka carabi degto ma ii kaxaynaysaan wa uctiikum baqaraatii haadihi wa hunaymatii haadihi waxaanan idin siinayaa lo-daydanna waan idin siin xayntaydan adhigana qaata inaad i geysaan keliya ardulcarab soo ma muxuu raadinaya ninka xoolo wuxuu ka naxay oo dhan nimankan uu ku wareejiyey muxuu ugu wareejinayaa wax xoolaha ka qaalisan buu raadinaya ya wax xoolaha ka qaalisan ayuu raadinayaa lo-dayda qaata oo adhigayga qaata oo niman yaho ardulcarabi geeya dadaalka uu bixinahayo bay ka mid tahay inuu adduunyadiisa gado si uu hanuun u helo cagsiga hadda annagaa nahay wa diinteennaan gadaynaa sidaan hee si aan adduunyo u helno soo ma si aan xoola u helno laakiin isagu wuxuu shaqaystay oo dhan waxba kama reebanin wuxuu yidhi niman yahu wada qaato i geeya ardulcarab way oggolaadeen nimankii waan ku wareejiyey buuhi lo-dii iyo adhigiiba kaxayste wayna i qaadeenoo way waan raacay buuhi xataa idaa qadimuu bi waadiya alquraa markii madiine lagu soo dhowaaday waadi alquraa wuxuu u dhaxeeyaa khaybar iyo madiina u dhexeeya tog weyn oo waadi alquraa la yidhaahdo meeshaa mara halkaa markay joogaan oo halkaa i keeneen ayay dalamuunii way i dulmeen buuhi fabaacuunii min rajulin min yahuuda cabdan nin yahuudi ah bay iga iibsadeen buu yidhi sidii anigoo addoon oo kale ah waa wiil yaroo dee qaraabo male oo tol male oo waa qariib nimankana gacanta ku haya nin yahuudiya u tagaan waxay idhahdeen addoonkan shaam baan ka soo iibsanaye naga gado war waa meeqa intaasaan kaa siinaya isagii baa ii iibsaday buuhi nimankiina waa iga tageen lacagtoodii bayna qaateen xayntii way ka qaateen adhig ahayd lo-diina waa ka qaateen isagiina way gateen ninkii yahuudigaabaa ila wareegay buui fa kuntu cindahu agtiisaan ahaa buui wara'aytu nakhla dhulkaa mar haddaad soo gaadho yacni khaybar iyo madiine iyo waadi lqura iyo waa dhulka beeruhu ka baxaan waxaan ujeedaa timirtu ka baxda wa markiiba waxaan arkay buuhi geedo timir oo dhulka ka baxay dardaarankii ninkii sheekhiisa u dambeeyeyna muxuu yidhi dhulka uu ninkaasi usoo hijiroon doono waa dhul ay timiri ka baxda buuri mesajkaasuu marka haystaa darsigaasuu ku dhagan yahay meeshii haddaan arkayba geeda timiraaba meesha ku yaal geedihii timirta markaan arkay waxaan qalbigayga markiiba gashay buu yidhi oo rajo i gashay inuu beledkani yahay kii uu ii sheegay ninkii beledkii la ii sifeeyey inuu yahay walam yaxiqa lii fii nafsii laakiin xaqiiqe iima noqonin buu yidhi ilaan timirtu meelo badan bay ka baxdaay waan is-idhi buu yidhi aleelahay raja i gashay dhulkani waa dhulkii laakiin haddana xaqiiqe ma helin buuhi ayib anoo sidaasoo aad ninkii yahuudigaa la jooga ayaa waxaa u yimi buui ninkii yahuudigaha ninay ilmaadeer yihiin oo magaalada madiine ka yimid oo ree bani qurayda ah ree bani qurayda waa qabaa'ishii ree yahuudeed ee magaalada madiine degi jiray qoys ka midow madiinuu ka yimid kanay ilmaadeer yihiin meeshiibuu booqasho ugu yimid markaasuu wuxuu ku yidhi wiilkan addoonkeenniyo kuu shaqaynaya iiga iibi waan kaa iibi buu yidhi iibso meeqa waa liigu way ku heshiiyeenoo kiibaa ila wareegay buui kiibaa isoo kaxaystay oo isoo qaaday madiinuu i keenay buui waa meeshu u socday soo ma hawl ilaahay wata wey tabaaraka wa tacaala kii dambe ila wareegay baa siuu ii soo waday buu magaaladii madiine i keenay buuhi ma garanayo weli buu dhulka ma yaqaano wuxuu yidhi fawallaahi maa huwa ilaa an ra'aytuhaa facaraftuhaa bisifati saaxibi markaan saa u arkayba waxaan gartay buu yidhi dhulkani inuu yahay dhulkii saaxiibkay ii soo sheegay laba xaruu u dhaxeeyaa timirina waa ka baxdaa fa aqamtu bihaa meeshii baan joogay buuhi anoo addoon ah oo ninkii dambe i iibsaday sayidu iiya ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi maxamed buu xilliyadaa soo saaroo maka ka soo saaray makuu muddo joogay nebigu sal lla lay slam saddex iyo toban sana ah aniga warkiisa ma maqal buu idhi intaas maxaa yeelay waxaan ku mashquulsanaa buu idhi adeegga sayidkayga nin magaalo usoo dhaadhaca oo war hela ma aha waa addoon guriga jooga subaxdii shaqo loo dirsado galabtiina soo hida isagoo daalan habeenkiina seexdo wax war a ma helin buu yidhi nebi baa soo baxay iyo nin baa la sheegahayaa iyo magaalada maka iyo wax wara ma hayabu sida anigoo abuu nebigu madiine usoo hijrooday buui magaaladii madiineen joogay ayuu usoo hijrooday aniga oo wuxuu yidhi geed timir ah laantiisa saaran sayidkaygiina hoostiisa fadhiyo oo shaqo uu ii diray aan meesha ka hayo ayaa waxaa yimid buu yidhi nin ay ilmaadeer yihiin baa la soo istaagay buuhi sayidkayga aniguna geedkii timirtaa laantiisaan saarna markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi meeshuu isa soo taagay kiibuu warbixin siinayaa sayidkayga ahay oo meesha fadhiya wuxuu yidhi qaatala allahu banii qaylata ree banii qayla allaha lacnado oo allaha baabi'iye hee wawallaahi inahum al'aana layajtamicuuna biquba'a calaa rajulin qadima calayhi min makkata alyowm ilaahay baan ku dhaartay maanta waxay isugu tageenoo ku urursan yihiin meesha quba la yidhaahdo waa xaafad nin maka yimid maka oo nebinimo sheeganaya quba waa meeshii markii ugu horraysay nebigu magaalada markuu soo galay meeshuu degay bay ahayd waa xaafaddan hadda masjidu quba uu ku yaallo waay bani qaylana waxaa la yidhaahdaa aws iyo khasraj labadii qabiil ee marka dambe ansaar noqday labadaa qoys baa laysku yidhaahdaa bani qayla waxaa la yidhaahdaa qayladu waa haweenay ayaydood ahayd oo yacani wakhti fog muddo fog aan wakhtiyadan ahayn bani qayla saasaa loo yidhahda ba war nimankii magaalada inala deganaa ee aws iyo khasraj ahaa nin nebinimo sheeganayaoo maka ka yimid bay ku urursan yihinoo isugu tageen meesha quba la yidhaahdo warkii baan maqlay buui markaan maqlay buu yidhi akhadatni alcurawaa'u markiiba waxaa i qabatay buu ihi gariir waan ruxday waan gariiray waan isgaran waayey xataa danantu saasqutu calaa sayidii ilaa aan isidhaahdo buu yidhi malaha geedka intaad ka soo dhacabaada sayidkaaga madaxa kaga dhici doontaa amaad sayidkaaga ku duldhacdaa waan ruuxday buu yidhi farax darti waan soo degay buu yidhi geedkii timirtaa baan ka soo degay markaasaa waxaan idhi buu yidhi ninkii inadeerkii ahaayee meesha soo istaaga warka keenay baa waxaan ku idhi bui maadaa taquul maadaa taquul war maxaad tidhi war maxaad tidhi war ku celi baan idhi buuhi sayidkaygiibaa xanaaqay buuhi bik waaba xanaaqay markaasuu falakamanii lakmatan shadiida hal feedh ah oo aad u daran buu igu dhuftay buui markaasu wuxuu idhi maa laka walihaada maxaa kaa galay buui maxaa kaa galay ninka la sheegaya adiga maxaa idin kala galay maxaa kaa khuseeya shaqadaada aad buu ku yidhi aqbil calaa camalik qabso shaqadaada waad ab daran tahay markaasaa waxaan uhi laa shay yaa sayidii wax dhiba ma jiro shaqadaydii baan ku noqday buui innamaa aradtu an astahbitahu cama qaal waxaan u jeeday buu ihi ninku war buu keena warka inaan hubsado unbay ahay ee dhib kale ma jiro sayidii shaqadaydiina dib baan ugu noqday warkiisii marka waxbaa iska soo taray soo ma magaaladu waa magaaladii astaamihii bay leedahay nin la sheeg sheegahayo waa soo kordhay wuxuu rabaa marka inuu hubiyo iskaga degdeg ma aha waxaan waa diin soo ma tilaabo kastood qaadayso waa inaad hubsato waan tegey buuhi waxoogaa marka xoolo ah baan uruuriyey buuhi intaan sayidkay la joogay oo intaan yaro shaqeeyaan waxoogaa uruursaday buuhi markii galabnimadii la gaadhoo shaqada ka soo rawraxay ayaan xoolihii qaaday buuhi waxaan aaday buu idhi rasuulka meeshii quba xaafaddii baan aaday buui markaasaan usoo galay buuhi markaasaan waxaan idhi buuhi innahu qad balaganii anaka rajulun saalixun wamacaka asxaabun laka qurabaa'a dawuu xaaja warniyo waxaa isoo gaadhay buu yidhi inaad tahay nin wanaagsan rag ardadaada ah oo dhulkoodii laga soo eriyey oo baahi iyo gaaja haysana inay kula socdaan baa la ii sheegay wa haadaa shay-un kaana cindii lisadaqa shayganna anaa hayay oo waxaan ugu talagalay sadaqo sadaqo inaan sadaqaystaan rabay fara'aytukum axaqa bihi min hayrikum markii warkiinaana helayna waxaan oo ku qancay buu yidhi cid idinka mudan maanta inaysan jirin dad dhulkoodii ka soo qaxay la soo eriyey gaajaysan dad wanaag iyo diin la ah nin maanta idinka mudan inuusan jirin baan ku qancay buu yidhi sadaqadii waata ayb wuxuu yidhi faqarabtuhu ilayhi waan u soo dhoweeyey buuhi markaasaa nebigu sal lay wasalam saxaabadiisii wuxuu ku yidhi kuluu cuna intuu iska durkiyey buu yihi cuna wa amsaka yadahu falam ya'kul isaga gacantiisuu laabtay oo ma cunin buu yihi ma dhadhaminin raggii la joogaiyo saxaabadiisii buu ku yidhi cuna faqultu fii nafsii haadihi waaxida markaan intaa helay naftayda uma sheegin isaga buuhi laakiin naftayda waxaan ku idhi buu idhi horta midi wataas waa midee ya sadaqada ma cuno laakiin hadiyaddu cunaa sooma ahayn mid horta waan helay oo sadaqada inuusan cunaynin tani waan helay kow intaa keliya kuma filna mid mid waa inuu isu dultaago wixii loo soo dhiibay ayib waan laabtay buuhi haddana waxoogaa kalean soo ururiyey buuhi waan u imid buuhi rasuulku markaa quba uu ka soo wareegayoo wuxuu yimid buuhi madiinuu yimid buuhi meesha hadda masaajidkiisu ka dhisan yahay halkaasuu usoo wareegay buuhi haddana waan u imid buuhi markaasaa waxaan idhi buuhi innii ra'aytuka laa ta'kulu sadaqata wa haadihi hadiyatun akramtuka biha warniyo waxaan ogaaday buuhi inaad sadaqada cunin tani waase hadiyo hadiyad aan kuugu talagaloon kuugu sharfayo waay faakala rasuulu llahi sal lay slam minha wa amara asxaabahu faakaluu nebigu markiiba wuxuu bilaabay inuu cuno saxaabadiisiina la wadaagaan oy wada cunaan markaasaa waxaan idhi buu idhi oon aan naftayda ku idhi buu idhi haataani itnataan haleelahay laba way kuwaas hadiyad iyo maxaa udhexeeya sadaqa marka nebigu sadaqada ma cuni jirin mana qaadan jirin isagaiyo aalubeydkiisa toona liannaha awsaaqu nnaas waa dadka wasaqdooda way sadaqada iyo zakada iyo mana cunin qaadan jirin laakiin wuxuu qaadan jiray hadiyadda hadiyadda waxaa la yidhaahdaa waa shayga ruuxa loo siiyo maamuus ahaan baahi looma siiyo laakiin maamuus iyo sharfid iyo karaamayn baa ruuxa loo siiyaa sadaqadana waxaa loo siiyaa baahi soo ma waxayna ku xidhan tahay ruuxa bixinaya iyo niyadiisa hadday sharfid tahay hadiyad bay noqonoo nebigu waa qaadan jiray isagii alubaadki alubeydkiisa haddayse tahay baahi darteed u qaado waa sadaqo oo mayna cuni jirin labadaa astaamoodba waan helay buuri marka waan iska tegay buuri haddana waan soo noqday buuhi nebigoo jooga meesha la yidhahda baqiicu lqarqad baqiicu lqarqad waa meesha hadda xabaalaha ama qubuurtu masaajidka agtiisa qubuurta ah ree madiina qubuurtooda caankaa wey waxay ahaan jirtay meel yara duur ah oo kayn ah oo dadku ay u xaajo tagaan markan dambena waata qubuurta muslimiinta noqotay nebigoo baqiiculqarqad jooga ayaan u imid buuhi mar saddexaad waqad tabica jinaazatan min asxaabihi saxaabadiisa qaar ka mid oo dhintay ayuu markaa soo raacay oo nebiga qabriguu yimi sal lay slam calayhi shamlataani lahu wahuwa jaalisun fii asxaabih laba maruu qabaayo midna hoos uu ka guntan yahay midna go-ahaanoo uu kor ka qabo saxaabadiisiibuuna dhex fadhiyaa nebigu sal lay slam qaaskii qabrigaa la joogaa fa sallamtu calayhi markaasaan salaamay buui markuu salaantii aan salaamayba waan wareegayo xagga dhabarkan ka maray buui muxuu raadinaya istaantii saddexaad buu raadinaya gadaal baan ka maray buui waan wareegay dhabarkiisaan fiiriyey buuri hal ara alkhaatama aladii wasafa lii saaxibii bal inaan khaatanti khaatumtii astaantii saaxiibkay ii soo sheegay bal inaan arko baan gadaal u maroo dhabarka u fiirinaya buuri markuu nebigu arkay sal alla lay wasalam in aan gadaal ka maray ayuu carafa annii astahbitu fii shani fii shayin wusifa lii wuxuu gartay buu nebigu sal lla lay wasalam in aan hubsan rabo shay la iisoo sheegay waa ifahmay buu nebigu sal lla lay slam faalqaa rida'ahu can dahrihi gu-i dhabarkiisa saarnaabuuba ka qaadayba a gu-ii buu dhabar ka qaadaybu wuu ifahmay markaasaa fa nadartu ila alkhaatami facaraftuhu astaantii nebinimada ayaan fiiriyey buu ihi waan gartay sidii saaxiibkay iigu sheegay bay noqotay buui fankababtu calayhi uqabilhu wa abkii markaasaa nebiga ku degay buuhi aniga oo dhunkanayoo ooyaya soo ma innaga ilmo yaroo inaga lumi markaan hellaan oynaa soo ma ama waxoogaa xooloo naga lumi markaan hellaan farax la oynaa laakiin ninkani waxaasoo dhan wax ka qaalisan buu helay oo la ooyaya waan ku duldegay anigoo ooyaya oo haddana dhunkanaya buui xaqiiqadii buu isdul taagay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam taxawal fataxawaltu soo wareeg buu yihi markaasaan soo wareegay hor xagga hore faqasastu calayhi xadiiii kamaa xadatuka ya bna cabaas buu ihi nebiga qisadaydii meeshaan ka soo bilaabay ilaa intaan soo maray qisadii baan mid mid ugu sheegay buuhi sidaan hadda kuugu sheegay ibna cabaas rasuulka sal lay waslam wuxuu aad ugu bogay buu yihi saxaabidiisu inay maqleen qisadaa iyo dhacdadaa iyadaa inay dhegaysteen buu aad nabigu u jeclaystay buuhi salawatu rabbi waslamu calayh salmaanulfarisi sidaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala hanuunka ku siiyey dariiqaa dheer buu u soo maray rixla shaaqa fii talabi alhidaaya safar dheer oo dhib badan oo qurbo xambaarsan oo rafaad xambaarsan oo addoonnimo xambaarsan oo iibsi xambaarsan oo yacni faqri iyo dhibaato xambaarsan oo haddana lagu raadinayo e hanuun lagu raadinayo hanuun lagu raadinayo salmaan qisadiisu waxay ku dambaysay ninkii yahuudiga ahabuu addoon usii ahaa isagoo muslimay oo nebiga saxaabadiisii ka mid ah buu ninka yahuudiga addoon usii ahaa nebigu dagaalkii beder buu galay kama qaybgelin salmaan maxaa yeele addoon buu ahaa laleeyahay dagaalkii uxud buu nebigu galay sal ly wasalam salmaan isagoo magaalada madiine joogo dagaalku ka dhacayo kama qaybgelin maxaa yeele yahuudigiibuu addoon u ahaa kadibna dagaalkii uxud kadib baa nebiga u imid buu ihi sal lay wasalam markaasuu nebigu yidhi buu idhi kaatib yaa salmaan salmaanow sayidkaaga waxaad kula heshiisaa inuu ku xoreeyo xoolana kaa qaato la heshii wuxuu rabo xoolo ah in la siiyo kadibna uu iska kaa xoreeyo sidii buu yeelay wuxuu yidhi waan noqday sayidkaygii baan u tegey sidii baan u jeediyey wuu iga oggolaaday wuxuu igu xidhay buu yidhi saddex boqol oo geed oo timir ah oo cusub ii keen buu yidhi ya xujo waay saddex boqol oo geed oo timir ah oo hadda la wada tallaalay ii keen buuri kow waa midda labaade afartan uuqiyo oo iyadana fida'ana ii keen waa laba boqol oo dirham fidana ii keen saddex boqol oo bayd oo geed saddex boqol oo geed oo timir oo hadda la tallaalayna ii keen saasaan kugu fasaxay salmaan waa soo noqday radia allahu tacaala canhu ardaah nebigu u yimi sal lla lay waslam markaasuu rasuul ilaahayow mukaatabadii waan galay sidanaanan sayidkii kula soo heshiiyey markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lla lay slam saxaabadiisii waa nin iska miskiin oo faqiir ah aciinuu akhaakum buu nebigu sal lla lay waslam walaalkiin caawiya walaalkiin caawiya halla caawiyo maxaa la samaynaya marka saxaabadu waa beereley beertii baa la aaday markaasuu nin walba wuxuu keenayaa tallaal beerta waxaa loo tallaalaa laantaa la soo gooyaa markaasaa dhulka loo qodaa dabadaa loo geliyaa sidaasay ku baxdaa nin wuxuu keenay soddon laamood buu keenay nin wuxuu keenay labaatan laamood buu keenay nin wuxuu keenay shan iyo toban mid wuxuu keenay toban nin walba wuxuu hayey buu keenay ilaa lay soo ururtay saddex boqol oo laamood baa soo ururtay saxaabadii intii markay soo ururiyeen ayuu nebigu wuxuu ku yidhi salmaan idhab yaa salmaan fafaqir laha kac tag oo gododkii la gelin lahaa laamahan qod kadibna markaad godka qoddo intaadan godka gelinin ii yeedh aniga gododkiioo diyaar ah sidii buu yeelay salmaan nebigu wuxuu ku yidhi anaa gacantayda godka ku gelinaye idinka ha gelinina laakiin gododka qoda godadkii baan qoday buu yidhi saxaabadii kalena way icaawiyeen godadkii baa lala qoday godadkii markii la diyaariyey baa nabiga leyim sal ly waslam markaasay u sheegay rasul ilah waa diyaar bale nebigu sal lay waslam wuu soo baxay fajacalnaa nuqaribu lahu lwadiya wayadachu rasuulu llahi biyadihi sal lay wasalam geedihii laamihii baan usoo dhawaynaynaa mid mid markaasuu nebigu godka gelinaya tu kalaan u dhiibaynaa godkuu gelinaya tu kalaan u dhiibaynaa godkuu gelinaya saddexdii boqol ee laamood nebigaa sal lay waslam wada tallaalay fwladii nafsi nafsu salmaana biyadihi maata maa maata minha wadiyatun waaxida laamihii markii godka la geliyey ilaahay baan ku dhaartay hal laan a kama dhimanin buuri muxuu ka wadaa bimacnaa kulligood way baxeen saddex boqol oo geed oo cusub oo timir ah sidaasuu ku diyaariyey maxaa hadhay ya waxaa hadhay uuqiyadiibaa hadhay waan joogay buu yidhi nebiga sal lla lay wasalam ayaa waxaa loo keenay shay oo aada mooddo bimidla baydati dajaajati min dahabin min bacdi almaghaazi uuqiyadu waa dahab fidama yacni waxaa loo keenay nebiga sal lla lay wasalam shay ukunta digaagtoo kale ah oo dahab ah ayaa duulaamadiisii qaar ka mida lagu soo qabsado haniime ah tii baa loo keenay buuhi markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam ma facala alfarisiyu lmukaatab war ninkii reer furus ee sayidkiisa heshiiska la galay ninkii muxuu sameeyey xaalkiisa iiga warrama nebigu dadkiisa ma halmaamo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh war ninkii aaway waa la ii yeedhay buuhi marka waan imid markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam khud haadihi faaddi biha maa calayka ya salmaan qaado oo waxaa ninkaasi kugu leeyahay isaga bixi markaasaa waxaan ihi wa ayna taqacu hadihi yaa rasuula allahi mima calay waa saluugay oo rasuul ilaahayo waxaan yarkay ukunta digaagtoo kale ah afartanka wuuqiyadooday laygu leeyahay maxay ka tari waa wax yar maxay maxay ka deeqi kartaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam khudha faina allaha sayu'addii biha cank ilaahay baa kaa gudi doonee qaad buu idhi oo uge waan qaaday buu idhi fawasantu lahum minha waan u miisaamay wuxuu uhi waladii salmaan waladii nafsu salmaana biyadihi arbaciina uuqiyatan faawfaytum xaqahum wactaqtu buuri afartankii wuqiyadood bay noqotay buuri afartankii baan farta ka saaray buuri meeshaasaan ku xoroobay buuri fashahidtu maca rasuuli lahi sal lla lay slam alkhandaq duulaankii uxid waxaa ku xigay ya kii axzaab ama khandaq baa ku xigay waxaan ka qayb galay buu idhi anigoo xor ah dagaalkii khandaq baan ka qayb galay buuhi waaba ninkii godkaba soo ma godkaba fikraddeeda ninkii lahaa waayo dagaalkii ugu horreeyaan ka qayb galay kaasuu ahaa buu yidhi uma lam yafutnii macahu mashhad wixii intaa ka dambeeyey meel nebigu uu xaadiray oonan joogin ma jirto buuhi duulaan uu u baxay iyo meel uu tegay oon ka hadhay male buuri qisada warka murtideedu wax waaye qisadaasi waa qiso saxiixa waxaa soo saaray xadiidkaasi alimaamu axmed fii musnadihi ibnu jawzi fi alxadaa'iq dahabi fi siyar ibnu sacd fi طabaqaat bazaar fi lmusnad taxaawi fi sharxi mushkil اlaahaar ibn xibaan fi hiqaat طabaraani fi اlkabiir abushaykh fi طabaqaati اlmuxadisiin abu nacaym fi akhbaari asbihaan bayhaqi fi sunan iyo dalaa'il اnubuwa khatiib fi taariikhi baqhdaad iyo keyrkood baa soo saaray waana qiso saxiixa sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuu ku saxiixiyey saxiixu siira waxaa keenay qisada iyadoo mukhtasar oo mucallaqa sidoo kale imaamu bukhaari baa fii saxiixiga ku keenay waa qiso marka sugan weeye oo dhacdo cajiiba waayo qisada waxaynu ka faa'iidaysanaynaa khulaasada aan u keennay uu yahay inaan ogaanno oo aan darsi a qaadano duruus baa ku jirta laakiin darsiga ugu muhiimsani wuxuu yahay saan isleeyahay wax la raadiyo oo ilaahay ku siiyo waxaa ugu qaalisan hanuunka hanuunkana bilaash laguma bixiye wuxuu kaaga baahan yahay laba qodob inaad isku darto niyad wanaagsan iyo daacadnimo iyo dadaalkeeda inaad la timaado labadaa markaad la timaaddo niyada uun haddaad ka rabtood iska jeceshahay in lagu hanuuniyo jacayl niyadeed keliya waxba laguma helo laabudda waa inaad ku darto dadaalkeediiyo juhdigeediiyo sacyigeedi waa inaad la timaado waman araada alaakhirata maxaa lagu xujiyey wasacaa lahaa sacyaha wahuwa mu'min ruuxii aakhare doonaya hee wuu helaya miyaa layidhi ruuxii doonaya oo haddana shaqadeedii la yimaada camalkii janno la yimaada waxay ku fadhidaa aayaddii qur-aanka ee rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana kuwa dadaalka siyaadadaa ku bixiya jidkanaga waanu hanuuninoo jidadkanagaan ku hanuuninaa buu alla yidhi tabaaraka wa tacala haddaad rabto ilaahay inuu hidaaya saxa ku hanuuniyo hidaayadaa raadinteeda hadday kugu kallifto reerkaaga uga tag deegaankaaga uga tag dadkaaga uga dhexbax u qurbood faqri iyo rafaad u mar xoolahaaga aada kasbatay ku iibso addoonnimo hadday kugu kallifto u mar dhib kasta oo aada ku gaadhi karto u jiidh allah markuu arko qalbigaaga inuu daacad yahay dadaalkiina aada la timid rabbi waa ku hanuuninayaa tabaaraka wa tacaala wiilkaa yar rixladiisa iyo safartiisa ka soo bilaabatay faris ee shaam soo martay bukhaari wuxuu sheegayaa af dhowr iyo toban nin oo qisisiin ah oo nasaaro ah baa u kala dambeeyey hadda waxaan umalayn qisada waxaa ku yimid shan mise afar baa ku yimid soo ma intaa keliya ma ahe dhowr iyo toban nin buu kolba mid u tegey shaam markuu soo wada maray ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu waafajiyey oo dariiq u siiyey inuu yimaado magaalada madiina ilaahay wuxuu waafajiyey inuu kusoo hagaago nebi maxamed imaanshihiis sal ly slm alla wuxuu waafajiyey inuu helo astaamihii loo soo sheegay oo dhan alla wuxuu waafajiyey inuu hanuuno oo nebigu ku sheega salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salmaan iyo raggiisa nin qaaliya buu ahaa oo nebigu yidhahdo sal lay wasalam iimaanku hadduu jiro xidigaha ama waxaanaan dhahno ururka low kaana aliimaanu fi huraya ururka xidigaha la yidhaha soo ma taqaanaa yaani waxay yidhahdaan xidigaha kuwa ugu fogo ah halkaa hadduu iimaanku ooli lahaa rag salmaan uu ka mid yahay oo qolodiisa ah baa halkaa u raadsan lahaa buu nebi uri sal lla alay slam dhulkaba ma ahaba qaaradihiisa ma aha xataa hadduu samada meesha ugu sarraysa uu iimaanku joogi lahaa iyo hanuunku rag reer furusaa raadsan lahaa buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka iimaanka iyo cilmiga iyo taacada iyo khayrka iyo islaamnimadaas ha la raadsado aqoonteediina ha la raadiyo qalbigana daacad ha looga doono juhdigeediiyo dadaalkeedana ha lala yimaado ilaahay tabaaraka watacala hayna hanuuniyo hanuunkana haynugu sugo iimaanka iyo islaamnimada طاacadiisana allah inugu dilo ilahay tbaaraka وataعalى abraarta iyo صdiiqintana haynala soo xashriyo جزاكم الله خير وbارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله